subax wanaagsan dhegeystayaal halkani waa raadiyaha dalsana kuna soo dhowaada qodobada ugu waaweyn warka subax faahfaahinna dheeraada oo ka soo baxaya gudoomiye waaxeed xalay lagu dilay degmada garbaharre iyo gobolka gedo ra-iisul wasaare xamse cabdi barre oo sheegay in xukuumaddiisu ay diiradda saari doonto dib u soo celinta adeegyada bulshada ee deegaanada lagala wareegay al-shabaab milatariga soomaaliya oo sheegay in ay dileen dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab kadib howlgallo ka dhacay deegaano hoos yimaada degmada aadan yabal ee gobolka shabeellaha dhexe hay-adda maaraynta musiibooyinka qaranka oo deeqa gaarsiisay xarunta agoonta ee degmada boondheere iyo sidoo kale xarunta kadare ee ciidanka asluubta gudoomiyaha maamulka gobolka shabeellaha hoose iyo wafdi uu hogaaminayo oo gaaray degmada qoryooley ee gobolkaasi madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo mar kale ku celiyey sida dowladdiisa ay kaga go-an tahay dagaalka al-shabaab fariin u diray saaxiibada taageera soomaaliya wararka dabaddana waxaa ka mid ah iiraan oo xukun ku riday ilaa iyo afar waa afar boqol oo qof oo ka mid ah dabalbaxayaasha dalkaasi iyo meydadka muhaajiriin laga helay dhulka saxaraha ah ee dalka jaada
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega 3g iyo 4g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega 3g iyo 4g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
mar kale ismaqal wanaagsan waa subaxnimo khamiisa taariikhdu waxa ay ku beegan tahay shan iyo tobanka bisha disembar sanada laba kun labayo labaatan intii aada maqasheen waxay ahaayeen qodobadii ugu waaweynaay warkeena subax iminkana kusoo dhawaada qodobadaasi oo faahfaahsan koox hubeysan ayaa xalay waxa ay gudoomiye waaxeed ku dileen magaalada garbahaare ee gobolka gedo sida ay xaqiijiyeen qaar ka mid ah dadka deegaanka gudoomiye waaxeedka la dilay ayaa waxaa lagu magacaabi jiray maxamed sheekh waxa uuna ka mid ahay dadka sida weyn looga garanaya degmada garbahaare ee gobolka gedo gudoomiyaha ayaa la sheegay in la dilay xilli uu ku sugnaayo gurigiisa oo ku yaala xaafadda lagu magacaabo xaashiweer oo ku taala duleedka garbahaariya kooxdii dilka geysatay ayaa wararku waxa ay tilmaamayaan inay halkaasi isaga baxsadeen waxaana goobta uu dilku ka dhacay gaaraya ciidamada ammaanka kuwaasi oo bilaabay howlgallo ay ku baadigoobayaan dadkii ka dambeeyey dilkaasi balse ilaa ayaa haatan lama shaacin cidda loo soo qabtay falka dilka ah ee loo geystay gudoomiye waaxeedkaasi ka tirsanaaya maamulka degmada garbahaarey ee gobolka gedo sidoo kale maamulka guud ee degmada gobolka gedo iyo sidoo kale kan degmada garbahaarey wax war ah kama soo saarin dilkaasi loo geystay gudoomiye waaxeedkaasi dhanka kalena ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya xamse cabdi barre ayaa waxa uu shaaciyey in xukuumaddiisu ay diiradda saari doonto sidii adeegyada bulshada loo gaarsiin lahaayee deegaanada dhowaan lagala wareegay al-shabaaba ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xamse cabdi barre oo shalay gaaray degmada aadan yabaal ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa waxa uu tilmaamay in haatan dib loo soo celin doono adeegyada asaasiga ah ee bulshada sida goobaha waxbarashada iyo sidoo kale caafimaadka iyo weliba adeegyada asaasiga ah ee bulshada ee degmadaasi ay caanka ku ahaan jirtay ra-iisul wasaaraha ayaa sidoo kale bulshada fariin u diray taasi oo ku aadan inay ka qayb qaataan xasiloonida deegaanka iyo sidoo kale sidii ay u taageeri lahaayeen ciidanka dowladda
waxaan rabaa xoraynta dalka soomaaliya ree hiiraan si gaara horseed baad u tihiin ummadda soomaaliyeed waa la ydinku daysaday meel kasta oo dadka soomaaliyeed joogaan midka jooga amerika waqooyiga amerika iyo midka jooga carab iyo midka yurub jooga iyo midka eshiya jooga iyo midka afrika jooga iyo qof kastoo soomaaliya maanta waxaad u tihiin sharaf waxayna idiin arkaan inaad tihiin kuwii horseeday in mar labaad soomaaliya ay dib u xorowdo soomaaliya waxay xorowday lixdankii oo ay caddaankii ka xorowday guumaysigii labaad ee hadda qabsaday waa hadda waa xorriyaddii labaad haddii shalay ay horkacayeen geesiyaashii aad taariikhda ku akhriseen eed ku gabaydeen eed ku heesteen ay soomaali ay garanayso hadday horkacayeen maantana cilmi hagar iyo iyo iyo basar iyo waxaa horkacaya intan gobaad iyo intan geesiyaashan fadhidaa ka horkacaysa shabeellada dhexe iyo hiiraan iyo dawladda hirshabeelle waxay suuro u tahay kooban dadka soomaaliyeed iyo dhaqankooda iyo in hadday mar istaagaan aysan aqoonin hub ma haysto cunto ma haysto biyo ma haysto meelaan seexdo ma haysto intaasoo dhan dadka soomaaliyeed ma mar kacaan ooy dulmiga inay iska celiyaan u kacaan waa sidan sidaanay weligood soo ahaayeen waxaad matelaysaan dadkii qofkii soomaaliga ahaa ee la yaqiinay ee xaqiiqadiisii baan u tagnay waana kuwan aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin waxaan runtii u mahad celinayaa oon rabaa inaan aad iyo aad ugu mahadceliyo guud ahaan dadka soomaaliyeed kuwa hadda diyaargaroobay ee saacatu sifirka amarka sugaya ee aan ogahay inay joogaan koonfur galbeed iyo jubbalandna waxaan rajaynaynaa inay si deg dega u bilaabaan ayagana way bilaabi doonaan waana ugu mahad celinaya inay diyaar yihiin oo ay amar keliya sugaayeen waxaan u mahad celinayaa reer galmudug oo ayaguna runtii casharro u dhigay cadowga dhulkii inta faraha badanna ka xoreeyey diyaarna waa inay dhammaystiraan wixii dhiman intii inaga shahiidday ahlu janno waaye ilaahay idankiis ilaahay baa u naxariisanaya wayna guulaysteen intiinna noolna waxaad ku jirtaan dariiqii gobonnimada iyo guusha iyo geesinimada iyo soomaalinimada iyo muslimnimada ku jirtaan dagaalkaad ku jirtaan wuxuu leeyahay laba ujeeddoo waaweyn mid koowaad waxaa weeye amarkii rasuulka ad fulinaysaan calayhi salaatu wasalaam waa jihaad ma shaki baa ka jira inay khawaarij yihiin kuwaan la dagaalamayno yaa horta wax inoo sheega soo culimmadu diin inooma sheegto culimmadu waxaa inoo caddeeyeen inay khawaarij yihiin soo maaha khawaarijta nabigu wuxuu sheegay masaajid haddii lagu arka xatal waa lagu dilayaa weliba guushu waxaa waaye hadday ku dilaanna jannaad geli haddaad dishana jannaad ku gelaysa sidaa darteed horta nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam amarkiisii baad fulinaysaan jihaad baad ku jirtaan sidaa darteed sidaa niyeysta oo innama alacmaalu binniyaat waa inaad ogaataan jihaad baad ku jirtaan dhibkaad maraysaan iyo baahida iyo dhaxanta iyo kaneecada waxaad kaga bogsanaysaan mar haddaad jihaad ku jirtaan ood ilaahay dartii u dhimanaysaan ood u noolaanaysaan waxaa waaye amarkii nabiga aad fulinaysaan jihaad baadna ku jirtaan taas waa qodob qodobka labaad waxaad badbaadinaysaan xuquuqul insaanka soomaaligaad badbaadinaysaa qofka insaanka ah ee soomaaliga ah xuquuqdiisii baad ayaad u dagaalamaysaan dastuurkeenna waxaa ku qoran xuquuqda qofka soomaaliga leeyahay mid ka mida waxaa weeye inuu qofka soomaaliga xaq u leeyahay inuu meeshuu raba u safro
codkaasina waxaa ugu dambeeyey waxauu ahay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya xamse cabdi bare oo hadalka jeedinayey degmada aadan yabaal ee gobolka shabeellaha dhexe halkaasi uu shalay socdaal ku tegay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya markaana haddii aynu fiirino weli wararka gobolka shabeellaha dhexe ayaynu ku guda jirnay ciidanka xooga dalka ayaa waxa ay sheegeen in ay dileen dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab kadib dagaal ka dhacay tuulo hoos timaada degmada aadan yabaal ee gobolka shabeellaha dhexe tuuladan oo lagu magacaabo jooxay oo sidoo kalena hoos tagta aadan yabaal ayay sheegeen ciidan saraakiisha militariga soomaaliya in ay dileen waa inay ku dileen dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab kadib howlgal culus oo halkaas ay ka fuliyeen ciidamada ayaa sameeyey howlgalkan kadib markii sida ay sheegeen ay ka war heleen in dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab ay isku abaabulayaan tuulada waxaana halkaasi gaaray sidoo kale ciidan xoogan waa ciidanka milatariga oo taageero ka helaya saaxiibadooda caalamiga ah waxaana sheegeen inay khasaare gaarsiiyeen dagaalamayaasha al-shabaab oo halkaasi ku sugnaaya sida ay sheegeen markii hore markana haddii aynu fiirino gudoomiyaha gobolka waa gudoomiyaha maamulka shabeellaha hoose iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa waxa ay gaareen degmada qoryooley ee isla gobolkaasi shabeellaha hoose waryaheena ibraahim maxamed mayow ayaa kasoo waramay wafdigan uu hogaaminayey gudoomiyaha maamulka gobolka shabeellaha hoose ibraahim aadan cali najax ayaa maanta safarkan ku soo gaaray degmadan qoryooley oo ka tirsan gobolka shabeellaha hoose waxaana gudoomiyaha gobolka iyo wafdigiisa degmada kusoo dhaweeyey maamulka degmada qoryooley saraakiisha ciidanka deegaanka iyo qeybaha kala duwan ee bulshada degmada safarka gudoomiyaha gobolka ee degmada qoryooley ayaana ku qotomay ukuurgelidda xaaladda guud ee degmada qoryooley iyo howlgallada dhowaan la filayo inay ka bilowdaan guud ahaanba gobolka shabeellaha hoose ugu horeyn waxaa warbaahinta la hadlay gudoomiyaha gobolka iyo wafdigiisana kusoo dhaweeyey degmada qoryooley kusimaha gudoomiyaha degmada abdi axmedow isagoona faahfaahin gudoomiyaha gobolka ka siiyey xaaladda guud ee degmadan waxaa degmada qoryooley nugu soo booqday wafdi oo hogaaminaya gudoomiyaha gobolka shabeelle hoose ibraahim aadan ali najah mudane gudoomiyey waa kusoo dhaweyneynaa maamulkayni iyo amnigayni iyo degmadaba taliyaha ciidanka deegaanka cali maxamed aadan caliwaal ayaa dhankiisa gudoomiyaha maamulka gobolka shabeellaha hoose ugu warbixiyey xaaladda guud ee ciidanka degmadan mudane gudoomiye soo dhowow degmada qoryooley ka soo dhowow wax dhib ay ka taagan ma lahan kulleyba khawaarijiintii wa ishaynaa ana iyaga meel kastan i galayaan inaan la galayn degmada anagu oo aniga iyo ciidamada oo amason amnis anagoo ciidamada amnis anaga kaashanayn ayaa intii tuulooyinka oo degmada qoryooley hoos imaanayaan inaan ku horeynaa diyaar u nahay ciidamadaa diyaar u yihiin ciidamadii degmada qoryooley oo iyagoo xaquuq la-aanay intaas sane waa ogtahay waa ku warhaysaa bilaa xaquuq la-aanaa ka shaqaynaan haddana diyaara u yihiin inaad dhintaan iyagan wahdilaanaa diyaar u yihiin khawaarijiinta meel al meeshay galaan inaad la galaanaa diyaar u yihiin mudana guddoomiye ka soo dhowow degmada qoryooley wax dhibaata ay ma ka jiraan hadda ugu dambeyn gudoomiyaha maamulka gobolka shabeellaha hoose ibraahim aadan cali najax oo warbaahinta la hadlay ayaa dhiirageliyey ciidanka difaaca degmada qoryooley ee gobolka shabeellaha hoose isagoona ballan qaaday in maamulka gobolka uu ilgaara ku fiirin doono xaaladda guud ee degmadan
waxaan rabaa marka ugu horeysa inaan u mahad celiyo maamulka iyo ciidamada amniga qaybahooda kala duwan soo dhaweynta ayna soo dhaweeyeen maanta ay nagu soo dhaweeyeen degmada qoryooley runtii degmadan in la yimaado ma sahlanaan lahayn haddii shaqada wanaagsan ee maamulkan iyo ciidamadan amniga ah ee deegaanka kasoo jeeda aysan ka shaqeyn lahayn amniga waxaan rabaa inaan si gaar ah idinkaga mahad celiyo muddadii sideedii sano hadda lasoo dhaafay in cadowga aad ka ilaashateen degmadan aad ku dadaasheen in shacabkiina aan la barakicin aan la dhicin aan la boobin amnigoodana aada sugteen meel ka fiican oo aad ka shaqeyn lahaydeen ma jirto maxaa yeelay qofka bani aadinka ah uu si gaar ah dadka ka shaqeeya amniga ah mar walba waxay u baahan yihiin meel u dhow ehelkooda si gaar ah waalidiintooda hooyooyinkooda aabayaashooda walaalahooda meel ay ka dhow yihiin inay ka shaqeeyaan ay jecel yihiin ciidankan degmada qoryooley wuxuu nasiib u helay in waalidiintii hooyooyinkii aabayaashii walaalihii ayagoo la jooga ay amnigooda har iyo habeenba ay usoo jeedaan oo ay ka difaacaan cadowga khawaariijta ee al-shabaab iyo kuwa kale runtii sida qarsoodiga ah ee cadowga usoo isticmaalayo oo ciidamada ama dadka shacabka intay isu soo ekeysiyaan dhibaatooyin ka geysanaya halkan waxaan rabaa inaan sidaas la mid ah bulshada degmadan kasoo jeeda guud ahaan aan uga tacsiyeeyo geeridii walaalkeena gudoomiyihii degmada qoryooley siid cali oo runtii gacan ka xaq daran ay si ay halkaa ku dishay waxaana keenay arintaas wax kale ma aha cadowga iyo soomaaliyeed ee khawaariijta ah waxay dagaal kula jiraan dowladnimada dalkan soomaaliya
codkaasina waxaa ugu dambeeyey warbixintii wariyaheena maxamed ibraahim mayo oo inooga soo diray gobolka shabeellaha hoose markaana qodobada ka baxsan soomaalida maxkamadda ku taala magaalada tehran ee dalka iiraan ayaa afar boqol oo qof ku xuntay xabsiyo gaaraya ilaa iyo toban sannadood kadib markii lagu eedeeyey inay ku lug yeesheen mudaharaadyo ay ka dhasheen dhimasho iyo dhaawac oo ka dhacay dalkaasi muddo ka dhow saddex bilood waxaa dalka iiraan ka socda mudaharaadyo baahsan kuwaasi oo saraakiisha amniga ee dalkaasi ay ku tilmaameen inay yihiin rabshado waxaana mudaharaadyadaasi ay soo bilaabmeen kadib markii ciidamada anshaxa ee dalkaasi ay xabsiga dhigeen mahasha ameni oo ahayd gabar yar hase ahaatee markii dambe ay ku geeriyootay iyadoo ku jirta gacanta laamaha ammaanka ee dalkaasi iiraana madaxa garsoorka dalka iiraan ali algasi mehri ayaa waxa uu sheegay in ka badan waa in kadib markii maxkamaddu ay dhageysatay eedaha loo soo jeediyey in ka badan boqol iyo lixdan qof ay ku xukuntay xabsi u dhexeeya shan sannadood ilaa iyo toban sannadood halka siddeetan qof oo kalena lagu xukumay ilaa iyo shan sannadood waxaana boqol iyo lixdan kalena ay ku xukuntay maxkamadda dalkaasi ku taala xabsiyo gaaraya ilaa iyo toban sannadood warkii subax ay dhegeystaada kala socoteen raadiyaha dalsa waa naga intaa ciddii wararkaygu seegaan waxay dib kaga heli karaan baraha internetka aynu ku leenahay ee radio dalson com
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la hel yaabaa tala la hel